Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdi Sheekh Faarax Beene Beene, oo ka hadlaya hanaanka horumarineed ee dhalinyarada, ayaa tilmaamay in qorshayaasha wasaaraddu ay ku jirto in la sameeyo nidaam lagu horumarinayo hal-abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan. Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo Maalgashiga Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ku dhiirtaan hal-abuurada, wasaaraddiisuna ay taageeri doonto hal-abuurka dhalinyaradu ay la yimaadaan, isla markaasina qorshayaashoodu ay ku jirto horumarinta. Xilli uu ka qaybgalayay bandhig dhalinyareed hal-abuur oo lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho, ka uu soo qaban qaabiyey ururka dhalinyarada ee Mandheys.
ee ka soo shaqeeyey foorumkan dhalinyarta ah ee lagu kobcinayo korna loogu qaadayo ee maxaan ku dhahaa ee xirfadda iyo haba- hal-abuurnimada dhalinyarta soomaaliyeed iyo wiilal iyo gabdhaba si khaas ah waxaan u hambalyaynayaa ee madaxa hay-addan mandis oo barnaamijkan markii labaad aan kala soo qayb galay sanadkii labaad laakiin sanadkii afaraad ay qabanayaan shirkan ah sida ka muuqato waan si gaaraan ugu hambalyaynayaa ee agaasimaha iyo hoggaanka tiimka dhan ee barnaamijkan ka shaqeeyay wiilal iyo gabdhaba ee qabanqaabada iyo isku dabaridka ay barnaamijkan u suubiyeen shirka ee Somali Entrepreneurship Summit kiisii afraad oo aan maanta joogno oo aan halkan maanta ka arkayno ee wuxuu ku tusinayaa madal kulminaysa wiilal iyo gabdho shaqadooduna ay tahay inay hal abuur u abuuraan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed especially hal abuur waxtar u leh dalkeena Soomaaliya ee dowladda Soomaaliya khaasatan xukuumadda dan qaran qorshaha ay dalka u dejisay ee horumarka ama ha noqdo midka hadda gabagabada maraya ee kii af- eh, kii eh, sagaalaad ee soo bilowda labada kun iyo labaatan iyo labada ee hadda dhammaanaya sanadkan labada kun labaatan iyo afarta ah december waxaa u ahaa center laba shay oo ah kow in la dhimo faqriga ama saboolnimada in hoos loo dhimo iyo economic development in dhaqaalaha kor loo qaado marka laga hadlayo marka dhaqaalaha in kor loo qaado waxaa asal u ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo dadka soomaaliyeed in la hormariyo ama waxaa la dhahaa social development